maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada london ee dalka britain ka taagnaa muran u dhexeeyey qaar ka mid a soomaalida ku nool magaaladaasi iyo mas-uuliyiinta degmada harrow oo ka tirsan isla magaalada london kadib markii xafiiska bulshada qaabilsana degmadaasi uu soo saaray go-aan ah in gabadh yar oo saddex jira lagu wareejiyo laba dumara oo aan islaam ahayn islamarkaasna isqaba kadib markii inanta yari ay hooyadeed iyo aabaheed xanuun dhinaca maskaxdahi uu ku dhacay qoyska gabadha yari ka dhalatay ayaa la sheegay inay laba carruur ah oo ka waaweynaa loo dhiibay haweenay eritariyaan ah oo iminka korisa hal wiilna uu xabsiga ku jiro labadii waalida carruurta dhalay kadib markii isku buuqeen xanuun dhinaca maskaxda ah uu ku yimid saare cidla nuur ayaa khadka telefoonka kula xidhiirtay deeqa caydiid cabdilaahi oo ka mid a ehelada qoyska ay mushkiladu ku dhacday waxayna ugu horreyn weydiisay bal sida ay arrintani kusoo bilaabatay arrintaasi waxay ku bilaabantay in hooyada carruurta dhashay ay xanuunsatay marka carruurtu waxay ahaayeen saddex gabdhood ta u weyn waxa weeyaan saddex iyo toban jir ta labaad waxa weeyaan sideed jir ta ugu yarna waa saddex jir marka labada roon roon foster waxay u geeyeen dad fos muslin ah marka marka kabacdi adigu labada waaweyn saasay markaa ugu geeyeen reer gabadh muslimad ah oo eletriyaan ah marka gabadha yara soo hadhayna iyadoo dacwadeeda lagu jiro oo dad familiga ahi ay rabeen inay maaragtay iyaga la siiyo ayay iyaku decision iska gaadheen marka jawaabtii laga sugayay wax markaa waxay soo direen warqad ay kusoo qoreen waxa inay dee go-aan gaadheenba inay inanta yar maaragtay dadkii qaadan lahaaba diyaar yihiin labada labadii naago naagooda halaasbiyana weyaan subxaan allah marka markay u sheegeen inay labada qof u heleen waxay tiri hooyadii may hadda kuma ihi waa inaad waxaad joojisaan oo dad kale oo muslina oo diinteydii diinteyda le waa inaad maaragtay u dee u diyaarisaan oo u raadisaan oo waayahay bay yidhahdeen annagaa isku noqonayna directorkayagii social serviceska ayaan ku noqonaynaa ee xaafadda harow xaafad london ka mida weeyaan xaafadda harow marka marka waxay adoption bank adoption macnaheeduna waxa weeyaan qofka magaciisa laga bedelayaa diintiisa dhaqankiisa iyaga iska lahaanaya marka waa arrin naga yaabisay oo aan argagaxsan ugu riday weliba loo geeyay marka warqadii markaan markaa ma aragnay ee loo soo diray gabadhii markaas warqadii ay ku qoran tahay waa inaad nabadgeliyeyso ilmahaagii laba iyo tobanka maxaa radaa duhurnimo maalintii taariikhdii sagaal labaatankii january waa tahay marka maalintii markaa one day maalin ka hor baa markaa aan arrintii markaan ogaaday anigu one day waan cararay waxaan tegay marka anigu waxaan ka shaqaynayay organization one year jiray hadda oo la yidhahdo hal sho hal sho woman development la yidhahdo oo dumarka haweenka horumarintooda ka shaqeeya ha horumarintooda iyo dumarka maaragtay depressionka iyo la shaqeeya iyo iyo wixii caawimo u baahane kalaba marka waxaan la kaashaday marka qolo la yidhaahdo victoria colombia la yidhaahdo oo caruurta afrikaanka ah u dooda oo social serviceka la dagaalanta qoladii baan u tegay qoladii markaan u tegay waxay maxay radaa qoladii baa warqad diyaarisay warqad bay u direen directorkii social service directorkii bay u direen arrintani maaha wax caqliga gala unbay iyay yidhahdeen wax dhici kara maaha warqadii bay direen marka waa isla one day waxaan organise gareeyay marka in la banaan baxo oo soomaalidu ha oo soomaalidu dee sooba soo baxaan marka wixii dadka wixii aan garanayay madrasad qur-aanka aan ka ka tirsanahay oan tagana waan u sheegay gabdhihii aan isku xidhnayn dee waxaan dadkii baanu warkii gaadhsiinay soomaalida iyada waxaan nidhi soo kaale noo soo gurmada aanu banaan baxno halkaa istaagno aynu saas samayno communitigii xaafadda ku yaalay xaafadan waxaan ka dhacayaan iyaga laftooda waan u tagay waan u sheegay oo way ogaayeen xaalka inantan marka laba sano arrintani socotay anigu mar dambaan ogaaday marka dee maxaan dhahdaa iyaga laftirkoodu may moodeyn in wax laga qaban karo oo banaanbaxani dee maaragtay ay joojinayso wax laakiin marka deeqa inantii yareed hadda ma lagu wareejiy inantii yareed dee markii la banaan baxay warqadaana la diray banaanbixii waan ku guulaysanay qoladii way isku yaacday way joojiyeen way joojiyeen go-aankii ay gaadheen labada naagood ay rabeen inay ku wareejiyaan way joojiyeen waan ku guulaysanay alxamdulilah ilaahay baan arrintaa nala gargaaray annaguna sababtii baan noqonay marka adoptionkii xataa hadda waxay gaadheen heer ay laftiisa ka yara dabceen ma garanaysaa oo yidhaahdeen halahayo ha macnaha dee dub bay uga yaraa maad durkeen awal arrinta waxay ka dhigeen maaragtay dee adaa magacaaga siinaya weligaana aduu kula noolaanaya so sidaa maaha ha dee ha oo dhaqankii iyo diintii qofkaa la siiyey uu lahaa unbuu ilmihii qaadanaya marka marka go-aanka marka goormay waxaan- idiin sheegeen go-aanka inay ka noqdeen miyo ilaa hadda wax qoraala idinku soo gudbiyeen mise dardartii iyo dhaqdhaqaaqii uunbaa joogsaday maya go- go-aanka inay go-aanka inay ka joogsadeen oo ay maaragtay joojiyeen ahaa markiiba dheygiiba way noo sheegeen oo bannaankay usoo baxeen waa ha tahay marka inanta yar hooyadeed maxaa ku dhacay marka caruurtan la kala qaybiyey ee dadka loo kala inanta yar- qaybiyey ha inanta yar hooyadeed waxaa ku dhacay depression baa ku dhacay hurdo la-aan baa ku dhacday marka toddoba sano ka hor ayuu ku dhacay xanuunkaasi xatan saddex jirkaa way ku dhashay xanuunka iyadoo qabta inanta yar waayo- aabaheed ha.
xaguu ku maqan yahay deeqa inanta aabaheed isaga laftiisa waa wuu xanuunsanaya isaga laftiisa aan caadi ahayn wuu joogaa laakiin isaga laftiisa qof depression depression haya oo xanuunsanaya maxaa la dhahaa, be- dhibaatada aduu laba qof oo meel ku wada xidhnaa iyagii caruurtooduba oo labaduba xanuunsanayaan bay ahayn dadkani waa tahay markaa maaqma waxaa jiray buuq qoyska ka dhex aloosan oo kalifay May- hooyada iyo aabuhuba inay may- markaa xanuunkan may qaadaan waxa- depressionka ha maya maya ma jirin waxaasi waxaa jiray waxay inantu waxay lahayd laba wiil oo caruurtan ka waaweyn waa tahay oo maaragtay dee iska dhalinyarada iskaga biiray caruurtan maaragtay dee iskay qalqaali yaro noqday marka adigu caru- stresskii caruurtaas baa keenay adigu miyaa laga xidhay inamadii dhalinyarta ahaa mise way u joogaan inamadii inamadii inan inamadii mid waxaa loo wareejiyey holland markii hore holland bay kasoo wareegeen original reerku waa tahay marka inamadii mid holland baa lagu celiyey hadda midna weli uu xidhan yahay oo jeel buu ku jiraa marka hooyadan dhibaatadaasaa u keentay dhibaatadan kale ee maaragtay dee stresskan iyo inay caruurtii kale buuqan.
xataa faraheeda ka ah, baxdo.
labada T- ugu dambayntii iminka maxaa lagu rajo wan yahay rajo intee laag baa laga qabaa in caruurteedii loo soo celiyo oo reerkii mar dambe la iskula soo doonto oo ay meel u degaan ha wallahi rajo weyn baan qabnaa imika alxamdulilah waxaan sugaynaa dhakhtarkeeda inay maaragtay ay- ma- adigu wiigagan soo socda inay dhakhtarkeedii aragto oo la baadho maxaa la dhadaa caafimaadkeedii dee la eego iyo maxaa la dhadaa kiiskan kalena waan wuu noo socdaa insha allah marka waxaan rajaynaynaa inay maaragtay dee haas wanaagsan ku dhammaato insha allah